marka taaniga asaxa goorjaa wuxuu leeyay war ma ciwad baa lagu leeyay ninkii halaagga ka bixiyey waan iskaga baxaya aan u socon mayse waxay iska bixiyeen waa lacagteeda ayuu leeyay khilaafkuna waxaa maxalkiisuna waxa weeye baa layihi markaanu maaligu ibaaxa iyo banna iska cun haddaanu odhanin anaa ku siiye way markaas khilaaf ma imanaya markaas waa waxa lagu leeyahay ma jirto waxyaalo badanoo curfigu qayda baa jiro dee hadduu hudheel wax lagu iibinayo soo galo oo nin walba loo soo dhigayo markuu soo fadhiisto waa lagu leeyahy curfigaa taa qaydaya ada isaga kay soo dhigay ma soconayso walow wajada hadduu helo mudarun mid la dhibaato geliyey baa maytatan iyo wa طacaama gayrihi buu helay ow muxrimun baa maytatan iyo wa saydan buu helay falmadhabu akluhaa maytadaas ayuu iska cunaya waxa uu sheekhu leeyahay nin dhibaataysan ayaa laba shay ayuu wada helay ninkii waa baahan yaho gaaju bas yahay halka neef baktiyey baa yaalla wa طacaama gayrihi mid kaloo maqan raashinkiisana halkanuu yaallaa reer halkana raashinuu yaallo halkana neef baktiyey u jiiday ayuu yimi cidina kama joogto ow muxrimun baa maytatan iyo wasaydan nin muxrimahoo dee ugaadhsigu uu ka xaaraanta ahaa ayaa meeshana bakti baa yaalla halkana garanuug yaroo hadduu markaa budhliqsiiyo uu qaban karayo ayaa ka muuqata labadaa keebuu kala dooran wuxuu leeyahay falmadhabu madhabku waxa weeye akluhaa inuu maytadaa labada masaleba cunayo waay waxaa timi markay mayto iyo u sinmeen dacaam raashin qof kala leeyahay waxaa la leeyahay maytadan ninka dhibaataysan nas qur'aana baa u baneeyey maalka kayrka laakiin ijtihaad baa lagu baneeyey waa cunoo la yidhi dee mar hadduu qofkana dhibaataysan yahayo dee wuu gudi doonaa waxbaa la isla yar firfiri naska ayaana xoog badan baa layidhi xaqa ilaahay isaga ayaana waasica ka wixii naska ku sugmay wax kale ayuu weecanin xaggaa hawkao marka ay taagan tahay bakti iyo ugaadhna dee masalan laba arrimood baa meeshii ku yaalla ugaadha inuu gowraco waa ka xaaraan inuu cunaano waa ka xaaraan laakiin baktigan inuu cuno keliya unbaa ka xaaraan marka waxay leeyihiin wixii dee xaaraannimadiisu sugan tahay ay fududahay unbuu yeelayaa midna laba xaaraantinimaod baa kusugan midna mid keliyaho markaa taa midda keliya xaaraanta keliya kusuganta un hayeelo wal asaxu asax waxa weeye taxriimu qaطci bacdihi barkii inuu jaraa inay xaaraantay laakliisu u cuno qultu waxa nawawi haddaanay alasaxu jawaasu waa bannaan tahay wa sharduhuna waxa weeye faqdu lmaytati iyo wanaxwiha waa inuu waayaan wa an yakuuna alkhawfu cabsiduna waa inay tahay fii qaطcihi goyntiisa ku jirtaan aqala mid yar wayaxrumu qaطcuhu goyntiisuna waa xaaraan ligayrihi inuu jaro iyagoo min macsuumin ba in laga jaraa waxau sheekhu leeyahay waxaa asaxa inay xaaraan tahay dee barhkiisa ka mida isaga inuu goostu cuno isagoo yar dhibaataysa inuu toorreeda la soo baxo halkaa bawdada waxoogay ka goostaa ma bannaana maxaa yeelay dee waxaaba dhici karta inuu halkan lafteeda ku halaagsamo halaag buu ka cararaye inuu halkan uu jaray lafteeda u halaagsamaa dhici karto u dhiigbaxo nawaawi ayaa wuxuu leeyahay qultu al asaxu jawaasu waar way iska bannaan tahay buu uhi nawaawi taasoo muxarar waa ka daba yimi maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee waar ninkani iyo barhka iyo kulliga ayamaa weyn dee barhka miduu dilayaayo dee kulligiibuu ayuu wada badbaadinayaaye dee waa markaas waa sidii gacantii dee farihii markaa ay waxyeeladu markaa mid mid ay aafowday ee si aanay kuwan kale u soo gaadhin dee loo jarayay oo kale ayay ka dhigan tahay buu leeyahy haddaba shardi buu xulho wuxu uhi wa sharduhu shardigiisuna waa laba arrimood faqdu lmaytati wa naxwiha horta markuu qayb ka mi isaga ka mi isaga iska mida goosanayo waa inaan bakti iyo wax kaleu ku maarroobay aanu mashhuulin arrinka labaadna an yakuuna alqowfu fii qaطcihi aqala dee waa in cabsida uu ka qabo goynta meeshani ay ka yar tahay cabsidu gaajada ka qabay haddiise uu dee masalan midac kulayliyo waxbaa jiro u cuslay haddaad halkan goyso dee dhiig baa kaa furmi oo halkaasabaad ku halaagsanmi buu isleyo cabsiduba hadday goyntan ku badan tahay dee gaajadaba la qaatay gaajada iska daysa baa laodhan waxaa kaloo sheekhu yidhi wayaxrumu qaطcuhu ligayrihi qof kale inuu waxoogay u jaraana ma banaana mid dhibaataysa war waxba ma haysid miya anna waxba ma hayo balkeen hadda intan bawdadaan kuu jare ma banaana maxaa yeelay meeshii waxaan ku jirin dee badh uu goynayo oo kulligiisii uu baaqi yeelaya ayaan jirin waxaa kaloo xaaraan ah min macsuumin min xayawaanin macsuumin xayawaan macsuum oo la ilaaliyey ta inuu badh ka mida ka soo goostaana iyaduna waa ka xaaraan oo lama ogola kitaabulmusaabaqati walmunaadalati kitaabkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu musaabaqada waa beratankii iyo munaadalo oo ayana dee shiishtankii ama dhugtankii ah marka dee waxa markaa lagu beratamayaana waa fardihii iyo wixii la midka ahaa munaadaladuna dee waa le beryaha hore leebabka iyo waxaasaa la yaqaan musaabaqa min asabqi bay ka timi sabqi haddii la yidhaana dee waa horumarkii sabaq haddii la yidhaahdana waa maalka la dhiganayaa la yidhaha munaadalana dee naadala bimacnaa waa waa yar muqaalabana waa ku jirtaayo waa shiishtankii markaa nadhabnaa nastabiqu marka waana wax iska wanaagsan baa la yidhi o dee waxay ka mid tahay waxyaalaha jihaadka cuddadiisa iyo waxyaalaha loogu talagelaya ayay ka mid tahay humaa labadoodani sunnatu weeye wayaxilu waxaa lala akhdu ciwadin calayhima ciwad iyo bedel in lagu qaato ayaa bannaan wa tasixu waana ansaxaysaa almunaadalatu shiishtankii calaa sihaamin leebab lagu shiistan wakadaa maza mazaariiqana waa la mid wa rimaaxin warmihin wa ramyin biaxjaarin iyo dhagax tuurin wa manjaniiqin iyo wa kulli naaficin mid kasta oo wax taraa fi lxarbi dagaalka cala almadhabi haddaan qabanno laa calaa kurati sawlajanin ayada xeegadii maya wa bunduqin bunduqii wa sibaaxatin dabaashi wa shidrinjin maya wa khaatamin fargashigi wa wuquufin iyo istaag calaa rijin laysku taago iyo wa macrifati maa shay garashadii fiyadii gacantiis ku sugan waxau sheekhu leeyahay bal marka hore qabo oo humaa labadoodani dee beratankaas iyo dhugtankaasi raggii muslimiinta ahaa sunnatun sunno ayay u tahay kay wejeendee jihaadin lo waaciduu loo ma stadactum min quwa ilaahay wuxu uhi nimankaa gaalo waxaa u diyaarsataan waxaa kartaan awood quwadaana rasuulku wuxu uhi arrami waa shiishtankaa iyo dee markaa toogbarashadaa waxaa kaloo xadiis bukhaari ahaa rasuulka ayaa kusoo baxay qolo reer aslamahoo dee shiishtamaya oo wax tooganaya irmuu bani ismaaciila fa in abaakum kaana raamiyan buuli waar reer bani ismaaciilow waxa markaa wax toogta buu yihi oo rimaayadaas sameeyey aabbihiin ismaaciil ayaa markaa raamigaas ahaay oo nin wax toogta ahaay xadiid anas ayaa jiray isna oo ahaa hasha rasuulka ee cadbaa la odhan jiray ayaa lagama dheerayn jirin iyadaa geelasha ugu dheeran jirtay dabeetana nin reermiya oo qaalin yar soo carbiyey unbaa maalintii dambe yimi cidloo hashiiba kaga tegey dabeedna sidaas arrinkaasi muslimiintii ayuu ku yaradkeeda waxayna war kaninka harta qabee rasuulkii ka dheeray muxuu ahaayo dabeedna markii uu arkay inay aada uga xun yihiin ayaa wuxuu uhi waxa ilaahay xaq ku ah an la yarfaca shayan min hadi dunya ilaa wadacahu iska daayay buuhi hashani waktigeedii waa soo qaadatay oo waxa ilaahay xaq ku ah inaanu shay adduunyadaa horu marinin ilaa dib unbuu u celiyaa marka waktigeeda hashan qaadatay iska daaya qaalinka yar baa xilligiisii la joogay waxaa kaloo rasuulku sala lla alay slam yidhi laa sabaqa dee beratan iyo wax lagu kala qaataa ma jira ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin dii khufin kaa cagta weynu saaxiibka waa geela aw xaafirin ama qoobo dee waa fardihii iyo dameerihii iyo wixii lamidka aw naslin ama dee leebkii marka fardulkifaayaha fardulkifaaya weeyaan baa waa wasaa'iluljihaad ayuu ka mid yahay irmu warka awirkabu waar toogta wax toogta buu loo toog bartaa ama wax fula inaad weliba toog dhigataan ayaanu idinka kh ayaa ka khayr badan oo ka jeclahay buu yidhi fuulidda ah fuul barashada ah waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam iyo xadiid saxiix muslima qofka barta arramya dee wax toogashada iyo shiishkaa qofka barta uma tarakow deedna iskaga tagaa falaysa mina naga mid maaha ama qofkaasi cisyaan ayuu sameeyey wayaxilu akhdu ciwadin calayhima waxa bannaan dee xoola in lagu kala qaataana waa bannaan tahay xoola lagu kala qaatana waa bannaan tahayo dee waxaa ku sugan jeclaysiin la jeclaysiye qofka diyaargarowga jihaadkii waa kii markaa dee laa sabaqa ilaa fii khufin markaa maalkaa lagu kala qaadanaya rasulku waa kaa sheegay wa tasixu almunaadalatu calaa sihami dhugtankiina wuxuu ku ansaxayaa leebabkii calaa sihami wakadaa mazaariiqa jamcu misraaq waa waran yar ama murjin yar dheh mazaariiqi warimaaxin iyo warmihii rimaaxa marka waa cadfu caamin calaa khaas masaariqda masaariqdaasaa khaas oo gaar ahoo ka mid a warmaha oo waa mid yar rimaaxuna waa qaar waaweyn wa ramyin biaxjaarin iyo dhagax tuurid marka dee ama gacan lagu tuurayo ama dee waraf iyo wax kale lagu tuurayo taana way banaantay wax lagu kala qaatay wa manjariiqin manjariiqi bahalkii dee xilligii hore madaaficda ka dhignaaye inta dee la lasoo qabto markaa dhagxaanta la saarayay sidaa lagu tuurayey kaana way bannaan tahay markaas in isna tuuridiisa wax lagu tuurayo wax lagu kala qaata wa kullu naaficin fi lxarb iyo mid kasta oo dee dagaalka wax ka taraya way bannaan tahay in lagu dhigto calalmadhabi haddaan qabanno wax lagu kala qaataa laa calaa kurati sawla janin baashaa xeegada la yidhaahdo ayada maya waxba laguma kala qaadan karo markaa kuraduna dee waa baashaa la tuurayey sawlajaankuna waa kelimad farisiyaho dee waa bahasha ayare bakoorada iyo waxaa lagu garaacaye lagu tuurayey wey sawlajaanku waa bako sida bakoorada oo kale weeyaanoo markuu munjadkuba sawirayo waa bakooradeennaasoo kale kuraduna waxaa lagu tuurayey xeegada markaa beriyi hore adee la ciyaari jiray waxbaba ka garan mayno inagu taana ayana in wax lagu kala qaataa ma banaana wa bunduqin wala calaa bunduqin bunduqani wuu inagu fara badan doonaa meelo badan buu inagu soo noqon doonaa ilaa afar shan baab ayuu bunduqaasi inoogu iman doonaa isagoo dhoobaa waynu soo marayna oo xaggaa horeynu ku soo marnay isagoo dee ka rasaasta ayna waa jiraayo bunduq waa la yidhaahdaa isagoo wax la cunayana wuu inoo iman doonaa xaggaa cidqiga iyana isagoo wax kalaa sanduuq iyo wax kalaa buu inoo iman doonaa haddaba halkan kii rasaasta ahaana maaha kii dhoobada ahaa aynu soo sheegaynana maaha waxay xoojiyeen inuu shay la cuno oo lagu ciyaaro yahay oo isna markaa meelaha lagu tuurtuuro kaana isna maya wa sibaaxatin wala calaa sibaaxatin ayana waa dabaashii taana ayana in wax lagu kala qaataa ma banaana wa shidrinjin shidrinji ayana waxa weeye ma aqaan af soomaaliya waxa lagu yidhaahdee iminkana ina waa badnayn waa bahal colo layska horgeeyo fardayo ay wax ku dhex jiraan ma aqaan magaceeda wax la yidhaahdo waanu arki jiray magaalada iyadoo lagu ciyaarayo shidrinjiguna waa kaa wa khaatamin walaa calaa khaatamin fargal isna in wax lagu kala qaatana ma bannaan fargalkaana see wax lagu kala qaadanayaa ayana laba qayboodba culimmadu way sheegaanoo ta inuu markaa qofku yidhaahdo bal hadda tuu farahayga tuu gacmahayga iyo farahayga tuu ku jiro bal hadda sheeg oo intaa wax lagu kala qaato culimada qaar waxay yidhahdeen mee waxaa la samaynaya far fargalka inta gacanta la saaro ayaa dabeedna xaggaa kafka sare loo rogayay dabeetana dadka erushadaarkaa ayaa tuurtuuri jiray o dabeetana waa say odhan jireen fartaanu fartaanu doonnaa baanu sidaa ku gelinaynaa intaanu tuurnaa baanu halkaa daf ka siinaynaa bay odhan jireen marka halkaasa wax lagu kala qaadan jiray iyana khaatamkuna waa kaa wa wuquufin calaa rijlin dee lagu qudhay isku taag intaasaan ku taagnaanaya marka ayana ee ma bannaanayn wax lagu kala qaataa iyana wa macrifati maa fii yaddi bal gacantaydaa hadda waxa ku jira haddaad garatay intaasaad leedahay ma shan baa ku jira ma afar baa ku jira ma tira sima ma tira kala dhima mise tira buuxda wax allo waxaasoo dhan ma bannaano wuxuu leeyahay lianna hadihi lumuur laa tanfacu fi lxarb allo waxay dagaal ka tartaa ma jirto marka dee in lagu waalalooma maayo lan waxaan waxaa laga doonaya un dagaalka inay dee wax kaaga tarteen markaa wixii dee wax tar ku leh ayaa markaas bannaan baashan kubadaaha imanka adduunka lagu wareeriyey waxay lamad yihin haddii aanay dee markaa aan cawrana la muujinaynin dee cibaadana aanay kaa mashquulinaynin fisqi iyo imtixaanna aanay soo jiidanaynin la iskaga yar jimicsanayo dee way iska bannaan tahay bay yidhahdeen lakiin imanka qaabkanay dee u socoto halis bayna la maraysaa halis hataa dee adduunkiiba inta loo samaystay ay qabsatay habeen dhaweyd gurigaan ku jiro islaamo waaweynoo toddobaatan jirraa ku murmayaan dhigaasho baalka daawanaya oo ku murmayo qaylada ka dhacaysa halkaasuu inala maraya damiyii baabay ka yimaadeen markaas waxa loo baahan yahay imanka waa qasbulfikri imanka dad badanoo wadaadaabaad arkaysaayoo shaydaan kaxaystay waxaa daawanayo gelayo qaar baa bahla u samaystay ilahay ka baqdaano waxaa iska ilaaliyaan ka dhowrsadaan wa tasixu waa ansaxaysaa almusaabaqatu beratankii calaa khayli farda lagu beratama wakadaa fiilin maroodiyana waa bannaan wa baqlin iyo wa ximaarin fil ashari haddaan qaban laa tayrin shimbiriin maya wa siraacin legdankii fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay baasha musaabaqadu way bannaan tahay beratankaasi ciwad iyo kayrkii baynu calaa khayrin fardihi laa sabqa ilaa fii qufin ow xaafirin ile qoobkaasay soo gelayan wixii qoob la yidhaha weeyaan wakadaa fiilin wa baqalin wa ximaarin fi ladhari ayagana waa la mid maroodigii iyo baqashii iyo ximaarkii in waa saasi fi ladhari daan qabno xadiidkaas ayuunbay soo wada gelayaan laa tayrin iyada shimbirihii dee maya shimbir baynu markaa iyana ciwad wax ku kala qaadanayno ku beratabaynaa maya wasiraacin iyo legdankii iyo isubaxii ayadana ma banaana oo waxay culimmadu maanta ka hadlaanayaan waxaan mulaakamada loo yaqaano ama feertanka ee dee nafta la yskaga saarayo waxay isku waafaqeen culimada muslimiinta inay xaaraan tahay waxaas in riyaadda lagu magacaabanayo inaanay habboonayn wasiraacin legdankii fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay alaat lqitaalka kama mid aha markaa khilaaf baa ku jire taanigu wuxuu ley way iska bannaantay oo shimbiraha dee waa la ysaga baahan yahayoo dee wararka iyo way waxgaadhsiiyaan buulo dee mooji malaa hududkii qur-aanka ku jiro ayba malaa qabsada legdanka xaggiisana la garmayna shimir warqad loo dhibeeyey maka xagga legdankana dee rasuulku ninkii rukaano la odhan jiray ayuu la legdamayoo waxoogay adhigi weliba kaga qaaday intuu luga ka jaray sida abu daawud maraasiishiisa uu ku warinayay marka waxa uu leeyahay qowlkaa hore dee war baahida shimbiruhu waa waxaan wax alla wax la qaabilin karaa aanay jirin ujeeddada legdankan rasuulku ninkan la legdamaynaa dee wuxuu doonaya inuu awooddiisa tusiyo balse uu islaamo dabeetana markuu dhulka ka jaray uu islaamay adhigiisii wuu celiyey buui waladharu adhar waxa weeye anna caqdahumaa caqdigoodu laazimu weeye laa jaa-izun jaa-iz maaha oo falaysa liaxadimaa midkoodu ma sugnaanin fasqu inuu fasakho walaa tarkul camali shaqadii inuu ka tagana ma bannaana qabla shuruuci inta aanu gudagelin iyo wa bacdahu dabadiis walaa ziyaadatun wa naqsunna fiihi kuma bannaana walaa fii maalin maalna kuma bannaana waxau sheekhu leeyahay qowlka adharkii waxa weeye in caqdiga musaabaqada iyo munaadaradu ay laazim yahay cidda ciwadka islaasimisay waa ku laazim marka qofkii aan ciwadka isaga islaasiminin xaqiisa waa ka jaa-is marka waxay noqon kartaa laazimun min tarafin wa jaa-izun min tarafin si raantiya kitaabadii bay noqon kartaa laa jaa-izun jaa-is ma aha oo waa muqaabilkii kani adharka oo wuxuu leeyahay caqdigii jucaaladoo kale ayuu la mid yahay haddaba mar haddii waasa falaysa liaxadihima markay maalka iswada laazimiyaan weeye falaysa liaxadihima labadooda marka midba maalkii bixiyo muxallilna uu udhexeeya fasquhu inuu fasakhaa ma banaana maxaa yeele cuquudda laazimkaabaa dee macnaheedu sa ahaa walaa tarkul camali shaqadii inuu ka tagay qabla shuruuc inuu yidhi waran waxa beratin ma iga daa qabla shuruuc intaan la gudagelin wa bacdahu iyo dabadi hadduu yar daalu yidhahdo halkaasaan kaga hadhay dee intii la gudagelay intaan lagu midnaba ma banaana walaa ziyaadatun wa naqsun fiihi camalka in la kordhiyo iyo mar haddii caqdigaa la gala in la kordhiyo iyo in la nuqsaamiyo midnama banaana walaa fii maalin maalkiina ayana kuma banaana camalkii iyo maalkii in la ziyaadiyo in la nuqsaamiyo midna kuma banaana inay caqdigii hore fasaqaan oy caqdi cusub ay sameeyaan haddii muxallilku sidaa ku waafaqa mooyaan wa shardulmusaabaqati haddaba beretankaa shardigiisu cilmulmawqifi meesha la istaagay weyn lowal ghaayati iyo halka lagu dhammaynayo wa tasaawiihimaa waana inay ku siman yihiin fiihimaa labadoodaba wa tacyiinu lfarasayni labada farasna waa in dee la muujiya wa yatacayanaani waana waajibayaan labadoodaas wa imkaanu sabqi kulli waaxidin mid kastaa waa inuu dheerayn karaa waalcilmu bilmaali almashruud maalka iyo xoolaha la shardiyeyna waa inuu la og yahay waxau sheekhu leeyahay shuruudda haddaba shardigan musaabaqadu shardi bimacnaa shuruud baa looga jeeda musaabaqadan iyo beratankaas shuruuddeedu markay laba qof ilaa toban weeye oo masalan waxaa ka mid a waxaan dee lagu beratamaya waa inuu shay dagaal wax ka tari kara yahay ka labaad waxa weeye cilmulmawqif meesha la istaagayo orodka laga bilaabayo waa in la og yahay walgaaya meesha loo ordayona waa in la og yahay ee ma banaana dee iyadoon meeshii laga bilaabayay meeshii kale toona aanay cayinayn ma banaana way ka saddexaadna wa tasaawiihimaa fiihimaa waana inay ku siman yihiin mawqifka iyo gaayadaba haddii la shardiyo inuu mid toban tallaabo horreeyo ama meel labaatan tallaabo ka sokaysa u midna midna meel ka sishaysa taasina ma banaana ee waa inay isku meel yihiin wa tacyiinu lfarasayn marka waxaa kaloo iyana shardiya labada faras in la cayimo oo la yidhaha kuwaynu ku beraatamaynaana waa kan iyo kan wayatacayanaani waana caynoobayaanoo waxay waajibayaan tacyiinka haddii la cayimo la yidhaahdo labadana aynu ku beratamayna lama bedeli karo midna ma soo bedelan karo waalcilmu bilmaali almashruud maalkaa la shardiyeyna jinsi ahaan iyo qadar ahaan iyo sif ahaanba waa in loo og yahay ee waxbaan bixinayaa uun ma bannaana wayajuuzu waxa bannaan shardu lmaali min hayrihimaa hayrkood inuu shardiyo bi an yaquula alimaamu wayna dhaha o axadu raciyati man sabaqa ka dheereeya minku waa idinka miday falahu fii bayti lmaali ow ama falahu calaya kadaa biigu leeyay wa min axadihimaana uu abanaya fayaquulu wuxu odhaya in sabaqtanii falaka calaya kadaa ow sabaqtuka haddaan kaa dheeriyo falaa shay calayka waxba laguguma leh waxau sheekhu leeyahay waxaa bannaan shardulmaali min hayrihimaa maalkanay ku beratamayaan in mid aan iyaga wadahayn labadoodaan aan ahayn inuu shardiya waa iska bannaan tahay masalan bi an yaquula alimaam imaamkii dadka muslimiintaa haystay baa wuxuu yidhi aw axadu raciya ama dadkii markaa raciyada ah mid ka mid a ayaa wuxuu yidhi man sabaqa minkuma labadiinan ka dheereeya falahu fii bayti ilmaal imaamkiibaa wuxuu yidhi bangiga muslimiinta wuxuu ku leeyay intaa amaa markuu qof raciyada ka mida iyo shicibka markuu shardiyanayana wuxu uhi man sabaqa minkuma falahu calaya kadaa aniga intaas ayuu igu leeyahay buuli waxaa kaloo bannaan min axadihimaa shardulmaali min axadihimaa midkood inuu maalka shardiyo oo masalan udhaa in sabaqtanii haddaad iga dheeraysa falaka calaya kadaa intaasaad igu leedahay oo sabaqtuka haddaan kaa dheereeyana falaa shay calayka waxba kuguma lihi qamaarki markaa meesha uu ka baxaya fa in sharata haddii uu haddaba shardiy ama sharataa ama shurida dheh haddii la shardiyo anna man sabaqa minhumaa ka dheereeye labadooda ka midi falahu cala alaakhiri kadaa inuu ku leeyahay lam yasixa ma ansaxayo ilaa bimuxallilin mid xalaaliyo dhexdooda soo gala mooyaane oo farasuhu kuf'un lifarasayhima u dhigmo fain sabaqahumaa hadduu ka dheereeyo akhada almaalayni way u qaadan wain sabaqahu hadday ka dheereeyaan oo wajaa-a macana yimaadaan falaa shaya liaxadin uma sugnaanin ee wain jaa hadduu yimaada maca axadihima famaalu hada linafsihi ayuu sugnaaday wa maalu lmuta'akhirina lilmuxallili iyo waladii macahu ayuu sugnaaday waqiila waxaa lilmuxallili faqad ayuunba u sugnaaday ee wain jaa axadumaa hadduu yimaado uma almuxallilu baa yimid uma alaakharu baa yimid famaalu laakhari lilawali buu sugnaaday fil asaxi haddaan qabanno u yidhi haddii uu shardiyo cidda caqdiga gelaysay ama labadoodiba waxay shardiyeen anna man sabaqa minhumaa falahu cala alaakhari kadaa qofka dheereeye labadooda ka midii inuu ka kale ku leeyahay intaa ana boqol baan bixinaya adanba haddaad iga dheerayso boqol baan bixinaya adugu haddaad iga dheerayso boqol baan bixinaya labadoodii mid waliba uu shardiyey lam yasixa ma ansaxayo ilaa bimuxallilin mid muxalliloo soo dhex galaa oo u xalaaleeya oo ka saara suurada khamaarka ah ee muxaramka ah mooyaane maxaa loo shardiyaa kaa muxallilkaa waxaa loo shardiyaa dhowr shardi farasuhu kufun lifarasayhima muxallilkaasoo faraskiisu uu u dhigma labadooda faras oo dee qaato hadduu dheereeyo haddii laga dheereeyana aan isagu waxba bixinin markaa labana dee wax ka badanna wuu dhex geli karaa afar iyo shan ayuu dhex geli karaa markaa dee waa inaanu waxba bixinin waa inuu hadduu dheereeyo uu wax qaataa waa in warad faraskiisu waa inu mucayan yahay marka la caqdinaysiyo faraskood waa inaanu waxba bixinin waa inuu hadduu dheereeyo dee waxba wada qaadanaya waa in faraskiisuna kufu yahay haddaba xagga kala dheerayntooda sideed suuraa ka soo baxaya xagga kala dheerayntooda sideed suuro waayahay bal qabso oo inay isagii labadoodiiba ka dheereeyo isagii ayaa labadoodiiba ka dheereeyey markuu labadoodiiba ka dheereeyey ayagu ama way kala dheeraynayaan oo muratab bay u imanayaan ama macan bay u imanayaan iyagoo wada socday labadoodii imanayaan oon kala dheerayn ama iyagoo kala dheereeyey halkaa laba suuraa kaaga soo baxaysa isagii bay ka dheereeyeen haddaba isagii markay ka dheereeyeenna labaa kaaga soo baxayo inay mar wada tegeen iyo inay muratab ahaayeen markaasina halkaana labaa kaaga soo baxo waa afar inuu isagu dhexeeyo oo midda ka dheereeyo midna uu ka dheereeyo waa shan inuu ka hore ee dheereeyey la socdo inuu ka laga dheereeyey la socdo waa toddobaye labaad inay saddexduba mar wada tagaan waa sideed sideeddaa suuraa ka soo baxaya markaa haddaba wuxuu yidhi sheekhu fa in sabaqahumaa hadduu labadoodiiba ka dheereeyo akhadaalmaalayni labadiiba isaga isla fujisanaya oo qaadanaya oo halkaasuu kula tegi saa ka dheereeyey wain sabaqaahu haddaba labadoodiiba way ka dheereeyeen wajaa-aa macan labadi ninkii cidlaan lagaga tegay oo labadoodii baa mar wada tegey falaa shaya liaxadi falaa shaya liaxadin dee midkoodna midka kale waxba kumale kii laga dheereeye muxallilka waxba male midna male labadoodina midkoodna midka kale waxba kumale isagii labadoodii kama dha ayana ma kala dheeraynin wain jaa-a maca axadihimaa haddaba mid baa hadhayoo mid bay mar wada tegeen famaalu haadaa kan haddaba muxallilka la socdee la dheereeyey linafsihi hortuu intiisii isaga qaaday ila cidi kamay dheeraynin wa maalulmutaakhiri ka hadhay ay labadooda ka wada dheereeyeen maalkiisina lilmuxallili kan muxallilkee ninka hore la tegey iyo waladii macahu kan la badiye la socda labadaasaa qaybsanaya waayo dee way ka wada dheereeyeen waqiila waxaa lilmuxallili faqad ma muxallil unbaa yeelanaya kani wiciisa unbuu difaacayo wax kale aad qaadatid muu lahayn isaga unbaa yeelanaya bu wain jaa axaduma midkood baa haddaba horreeyey uma almuxallilu ba haddana ayaa dhexda kusoo dhacay uma alaakharu kii kale famaalulaakhari kaa saddexaad ee ugu wada dambeeyey lilawali kii horun baa yeelanaya fila saxi maxaa yele labadiiba uu ka dheereeyey wain tasaabaqa hadday beratamaan halaatatun iyo fasaacidan wax ka badan oo washrida lithaani ka labaad loo shardiya mislul awali oo kale fasada wa duunahu yajuzu waa banaaya fila saxi wa sabqu ibilin geela haddaba dheerayntiisu bikatifin garabkay had wa khaylina bicunuqin waa qoorta waqiila waxa la yidhi bilqawaa'imi ma wajeeyaha un fiihimaa labadoodaba waxau sheekhu leeyahay hadday saddex beratamaan iyo wax ka sii badan baa beratamay saddex iyo wax ka badan markaasaa ka labaad waxa loo shardiyey wixii ka hore loshe waa le ka inoogu horreeya boqol buu qaadanaya ka labaadna boqol buu qaadanaya baa la yidhi wa shurida lithani mitlul awal fasada caqdigaas uu fasaadaya maxaa yeelay mid waliba dee ku dadaali maayo dheeraytoo maal buu helaya hama ha dheereeya mayaa laga laga dheereeyo wa duunahu haddii loo shardiyo ka labaad wax ka yar ka hore yajuusu waa bannaanya isagu fil asaxi haddaa waa dadaalaya qofkii dee si intaa hore u helo haddaa wuxuu sheekhu ina yidhi xaggan dheeraynta ugu dheereeyey dani halkay ku xasilaysaa wasabqu ibilin haddaba geela iyo waxaasi bikatifin waxaa leeyahay maroodigayo waa xagga garabka ka garab horreeya in geelu luqunta korkuu taagay ka garabkiisu horreeyuunbaa dheereeyey marka dee meeshii la istaago wa khaylin fardaha dheerayntooda bicunuqin xagga qoorta ayay ahaatay markaa dee ka garabkiisu horreey ama qoortiisu horrayso ee xaggii qaayadii ku horreeyo ayuunbaa noqonaya ka dheereeyey qiil baa wuxuu leeyahy maya sabqiga bilqawaa'imi fiihima labadoodaba geela iyo fardahaba xaggaa dee jeenyaha horunbaa laga fiirinayaayo orodka dee jeenyaha ayaa lagu ordaa wax kale laguma ordo wallahu aclam audu billahi min ashayaan arajim bismi illahi raxmaan iraxiim waxaynu kitaabku laba qaybood ayuu ka koobnaa musaabaqa iyo munaadara labadaasuu ka koobnaa markaa musaabaqadii ayaynu ka soo baxnay munaadaradiiba halkan sheekhu inooga gelaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa lilmunaadarati shiishtankii ama dhugtankii bayaanu ana ramya in la caddeeyo ganashadu mubaadaratun inay tahay ku horrayn ku kala horrayn wahiyo an yabdula waa inuu degdego axadumaa midkood biisaabati alcadadi almashruud tirada la shardiyey la helideeda aw muxaatatun inay tahay waa in la caddeeyaa wahiyo muxaatana an tuqaabala waa in la isqaabiliyo isaabaatuhumaa la helidyadooda wayudraxa dabeedna la turaa almushtaraku inta shuraakada lagu yahay faman zaada qofka la kordha bicadadi kadaa tira intaasa fa naadilun kaas ayaa badiyey wa bayaani iyo wa bayaanu cadadi nuwab aramyi ganidda kaltanka ganidda na waa in la caddeeyaa walisaabati iyo la helidda wa masaafata aramyi ganidda masaafadeeda iyo meesha laga gananayo wa qadari alqaradi bahalka la gananayo qadarkiisa duulan xagga dhalarka wa cardan xagga ballarhka ilaa an yacqida inuu ku guntayo oo heshiiskaa lagu gelayo bimawdicin meel fiihi qaradun uu yahay hadaf macluumun oo la yaqaano oo fa yuxmalu waxaa lagu xambaaraya almutlaqu calayhi kaas ayuunbaa lagu xambaaraya waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa munaadarada iyo dhugtankii ama shiishtankii midkaa doontaba dhahoo bayaanu ana aramya mubaadira aw muxaata in la caddeeyo ganashadani inay mubaadaro tahay ama muxaato tahay markaa mubaadaro waa ku horumarkii oo waxa weeye an yabdula inuu ku horreeyo axaduhumaa labadan dhugtamaya midkood biisaabati alcadadi almashruud tiradii la shardiyey la heliddeeda waa inuu ku hormaro ayagoo masalan tirada ay gananayaan iyo ganidaba ku siman baa masalan waxay leeyihiin war min labaatan jeer ayaynu ku dhufanaynaa oo aynu tooganaynaa qofkii markaa shan la hela ayaa badinaya ayay leeyihiin markaa mubaadaradu waa kaasoo qofkii shan laho shan la hela shan la hor hela ayuunbaa badinaya qofka shan la hor hela ayaa badinaya markaa maalkii mashruudka ahaa kaas ayaa mudanaya shantaa la hor helay bayaanu ana ramya mubaadaratun iyo wayaabdi an yabdura waa inuu la horu maro axadumaa midkood biisaabati alcadad almashruud tiradii la shardiyey masalan labaatan jeer baynu ku dhufanaynaa baa layidhi qofka shan la hor mara ee shan masalan isagoo mid laba maraya ayuu mid shan markiiba la helay kaasaa markaa naada noqonayo kii badiyay kaasuu noqonaya mubaadaradu waa kaa ow ama in la caddeeyo muxaadatun inay tahay isu ridid wahiya muxaadana an tuqaabala isaabaatuhumaa waxaa la isqaabilinayaa lahelyadooda inta ay la helaan ayaa la isqaabilin masalan wuxuu leeyahay mid waliba labaatan jeer ayaynu bahalkaa tooganaynaa o aynu ku ganaynaa wa yudraxu lmushtaraku inta ay wadaagaan ee isleeg ayadoo waa la tuuri inta ay mushtaraka ku yihiin waa la tuurayaa faman zaada bicadadi kada masalan waxay yidhahdeen ninka shan dheeraada marka inta aynu iskaga midka nahay la tuuro ninka shan dheeraada ayaa noqonaya mid bediyey ninka shan jeer masalan markaa inta aynu masalan mid baa sideed la helay midna saddex buu la helay waxaana la yidhi labaatan jeer baynu garanaynaayo marka inta aynu mushtaraga ku nahay laysu jaro qofka shan la hela ee shani ay u dheeraata ayaa badiyey markaa sideedii dee waxaa sideed iyo saddex saddex baa la tuuraya shan baa markaa usoo hadhaysa marka saddex lays iyo saddex laysu tuuro shan baa usoo hadhaysa markaa kaasaa markaa loo dhan waa naadilo wuu badiyey wa bayaanu cadadi nuwabi ramyi kaltan ganidda kaltankeeda tiradeedana waa in la caddeeyaa oo tanna muxuu uga jeedaa macnaha labadan qof sida ay u kaltamayaan ay u gananayaan ayana waa in la caddeeya tiradeeda ma midba mar buu leebkiisa mid baa ganaya oo ka kalena waa ku xigaya ma midba laba jeer buu gananayaa oo ka kalena labadiisi waa ku xigayaan ma mid baa intiisa wada horraysiinaya ma shan shan bay u kala gananayaan waa in la caddeeyaa wa bayaanu cadadi nuwabi ramyi ganidda kaltankeeda tiradeedana waa in la caddeeyaa waalisaabati isaabadana waa in la caddeeyaa cadadka isaabadee lala helaya sidaan soo tilmaanay dee masalan shan oo labaatan ka ahaaday wa masaafata ramyi masaafadan la garanayana waa in la caddeeyaa ee halkan uu qofku taagan yahay iyo waxaan lagu dhugtamaya inta udhaxaysana waa in la caddeeyaa oo ama la dhudhumiyaa ama la arkayaa waa in masaafadaasina ay tahay mid la caddeeyey wa qadri lgaradi qaradka shaygaa la tooganayo kaana waa in la caddeeyaa qadarkiisa tuulan wa cardan xagga dherarka shay intaa dherarkiisu yahay baynu ayaynu ku dhugtamaynaa ballarhkiisuna intaa yahay waa in la yidhahdaa markaa qaradku waxaa la idhaha waxaa la tooganaya ama looxaada ama haragaada ama qardaas ahad hadaf baa isna jira hadafka waxaa la yidhi waxaa qaradka la sii saaro ee kor loogu qaado ayaa hadaf la yidhaahdaa ruqca ayaa iyana jirto dee waa waxa markaas lagu sii samaynayo ee dhexda lagaga sii samaynayo haddaa xagga dhumucdiisa iyo intuu dhulka ka sarreeyo waxaaso dhan waa in la caddeeya ilaa an yacqida ama an yucqada in caqdiga iyo heshiiskaa lagu gelaya mooyaane bimawdicin fiihi qaradun macluum meel uu ku yaallo shay la toogto oo lagu dhugto oo macluumi mooyaane haddii meeshu masalan istaadiyoon koo kala tahay oo waxa lagu dhugtamaana wax la yaqaano meeshaa ku yaallo u tahay fayuxmalu lmutlaqu calayhi kala idlaaqay isagaa lagu xambaari halkaa iste ayoonkeenu ku dhugtamaynaa haddii la yidhaahdo aan lana cayimin oo loodhan waxaasaynu ku dhugtamayna kii lagu dhugtami jiray ee meesha yaallay ayuunbaa ayuunbaa markaa lagu xambaaraya markaa waxba la caddayn maayo markaa qaladku inta uu leegyahay ee kaas ayuunbaa lagu xambaaraya waliyubayinaa ha caddeeyaan sifata ramyi qaabka loo garanayo min qarcin inay tahay ku dhufasho wa huwa isaabatu shanni waa waxaa ku dhufashadiisa bilaa khadshina iyadoon waxaan garufaayo waxba loo geyso aw khasqin inay tahay wan yasquba waa inuu dalooliyo walaa yahbuta fiihi aanu ku sugnaanin aw khasqin inay tahay waan yahbuta fiihi waa inuu ku sugno aw marqin inay tahay waan yanfuda waa inuu ka duso fain adlaqaa haddii ay idlaaqaan iqtadaa wuxuu keenayaa alqarca ayuu keenayaa waxau sheekhu yidhi labadan qof ee dhugtamayaan waa inay caddeeyaan sifata ramyi qaabkan loo dhugtamaya ama loo to wax loo tooganayo ama loo shiishtamayo waa in la caddeeyaa inay tahay min qarcin qarcigu waxa weeye waxa weeyaan bu ihi isaabatu shanni ashannu waa shaygaa lagu dhugtamaya ayaa la yidhaahdaa asalkiisu haragga baaligaa buu ahaa ama harag lagu dhejin jiray shaygaa hadafkaa dushiisa ayuu ahaa imika waxaa loo jeedaa in qaradkaa lagu dhugtamayo oo lala helo uun bilaa khadshin isagoon wax xagashaa iyo dhaawaca loo geysanin qarcigu waa kaas waa inuu ku dhaco oon wax dhibaataan u geysanin aw khasqin inuu yahay khasqiguna an yasqubahu waa inuu sahmigii shanigii dalooliya walaa yahbuta fiihi aanu ku sugnaana u ka dhacaa aw khasqin ama khasqiga huwa an yahbuta fiihi waa inuu intuu dalooliyo dabeedna uu ku sugmaa aw marqin iyo inuu ka duso wan yanfuda waa inuu ka dusaa oo dhinaca kale uga baxaa welibana kadusidaasi dee waxay suurto gelaysaa marka uu shaygu meel suran yahin gidaarna ka dambaynin haddiise uu gidaaro kale ku dhajisan yahay dee kadusidii suurto geli mayso fa in adlaqaa haddaba haddii ay idlaaqaan caqdigii iqtadaa wuxuu keenayaa alqarca waa ku dhufashadaasun ee waxaa kaloo dham keeni maaye waa ku dhufashadaasunbaa ayuba wax lagu kala qaadanaya wayajuuzu waxaa banaana wayajuuzu ciwadu lmunaadalati wuxuu ka bannaan yahay min xaysu meesha yajuuzu uu ka bannaana ciwadu lmusaabaqati iyo wa bishardihiba walaa yushtaradu lamana shardiyo tacyiinu qawsin leeb cayimidii iyo qaanse cayimideediiyo wasahmi ee fain cuyina haddii lacaya laqaalaqu buu noqonaya wajaaza ibdaalu in la bedelo bimili mid lamida lagu bedelaana waa bannaanta ee fain shurida haddii la shardiyo mancu ibdaalihi fasada alcaqdu caqdigaasi wuu fasahaadaya waladhaaruna ishtiraadu bayaani ilbaadi ka bilaabaya in la caddeeya wayna shardi tahay biramyi ganinta ka bilaabaya waxau sheekhu leeyahay wuxuu ku bannaan yahay ciwadkan munaadalada iyo dhugtanka waxaa lagu kala qaadanayaa min xaysu jihadii yajuusu ciwad lmusaabaqa halkii uu ka bannaanaa in laga qaato ciwadkii musaabaqada ayay munaadaladuna ka bannaan tahay meeshii aan in laga qaato aanay bannaanayna kuma bannaana macnaha ciwadkaa imaamka ayaa bixin karaa oo baytulmaal ha ka bixin karaa axadu raciyaa bixin karaa labadan dhugtamaya ayaa bixin karaa wa bishardihi shardigiisiina ayuu ku bannaan yahay oo masalan hadduu mid waliba bixiyo dee muxallil baa shardi ah muxallil sidoodoo kale wuxuu ganaya xagga awoodda iyo xagga tiradaba oo qaadanaya hadduu badiyo waxay lahayen o dhan haddii laga badiyana waxba qaadanaynin falaa wayajuzu waa banaaya ciwadu lmunaadalati min xaysu meesha yajuzu ka banaana ciwad lmusaabaqati wa bishardihi buu ku banaayay walaa yushtaradu tacyiinu qawsin wa sahmin shardise maaha munaadalada in la cayimo qaanso iyo sahmi oo la yidhaha labadaasun baynu ku dhugtamayna maxaa yeelay hadda halkan waxaa la cuskanaya waa qofkan waxganaya wax tooganayo weeye ee maaha sahmiga iyo qaansada halka ay xaggaa hore beratanka dee shaygii lagu beratamayey la cuskanayay fain cuyina haddaba haddii la cayimo loo dhaa labadaasun baynu ku dhugtamaynaa lagaa shaygaa mucayankii laaqi buu noqonayo waxba ka jirin wajaaza ibdaaluhu bimili mid lamida in lagu bedelaana way iska bannaan tahay bimili baynu le dee nooc kale laguma bedeli kara waa mid lamidahu fain shurida mancu ibdaalihi haddii la yidhaha lama bedeli karo fasada alcaqd caqdigaasi wuu fasaadaya waa shardi faasida oo caqdigii wuxuu keenaya khilaafsan uu fasaadinaya cadhiili ayuu gelinaya qofkii raamiga ahaa xayla inuu qallooc iyo waxaanu ku ogeynin dee ka soo baxaan baa dhici karta waladaru ishtiraadu bayaanilbaadi biramyi waxaa kaloo shardiga buu leeyahay in waxa adharay in la shardiyo in la caddeeyo ka bilaabaya birhamyi geninta geninta ka bilaabaya caddayntiisa ayaa la shardiyaa waa in la yidhaha kaasaa bilaa haddii kale illa way isku qabsanayaan walow xadara haddii ay soo xaadiraan jamcun koox baa lilmunaadalati dhugtan u soo xaadiray fantasaba waxa dabeedna ka soo murbaxay zaciimaani laba hogaamiye oo yakhtaaraani cuganaya asxaaba taasa way iska bannaanye walaa yajuusu mana banaana shardu tacyiinihimaa in la shardiyo cayimidooda biqurcatin ee fain ikhtaara qariiban hadduu doorto mid aan la garanaynin oo dannahu raamiyan wuu maleeyey mid dee wax yaqaan wa fabaana khilaafuhu caddaado batala alcaqdu fiihi waa ku burayaa wa saqada min alxisbi alaakharina waaxidun baa ka dhacaya wa fii butlaani albaaqiina qawlaa asafqa safqada labadeedii qowl ayaa ku sugan ee fain saxaxnaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay dee dhugtankii laba keliya maya kooxna waa noqon karaaye haddii wuxuu hi ay jamac soo xaadiraan lilmunaadala inay dhugtamaan fantasaba zaciimaan dabeedna laba ayaa ka soo mur yidhi oo midba qolo markaa horjooga u noqdo yakhtaarani kuwaa soo dooranaya oo cuganaya asxaaban mid waliba xisbi iyo koox iyo tiim ayuu samaysanayaa labadii baa soo baxoo saasay markaa doonanyo midoole tiim ku samaysay jaasi waa bannaayey xisbi walina xagga lehelidda iyo gefkana shaksi keliya unbuu noqonayaa qof keliya ayuunbuu la mid noqonaya waxaa kaluu sheekh uri walaa yajuusu shardu tacyiinimaa biqurca mana bannaana in la shardiyo in lagu cayinto asxaabta qurca iyo qoritoon ama mid inuu inta intiisa la baxo ka kalena inta uhadhow qaato waayo waxaa dhici karta in qorituurkaasi soo saaro ama qof kaa horreeyey uu la baxo dee intii ugu firfircoonayd meesha ee wax garanaysay dee ka kalena ay u hadhaan intii ugu liidan isna maqsuudkii dee munaadarada ayaa meesha ka baxaya markaa shardi ma bannaana in la shardiya in qurco lagu cayino haddaba fain ikhtaara hadduu doorto hariiban mid garan waayo ayuu doortay oo aanu garanayn dee meesha un iska soo xaadiray ayuu doortay oo dannahu raamiyan waxaan jiri karin waa nin dee baasha aada u yaqaana fabaana khilaafuhu siduu malaynaya si khilaafsan baa soo baxday oo caddaatay oo meel uu kaga haagaba oo garan waayey markii loo dhiibay batala alcaqdu fiihi horta kan isaga caqdigi waa ku burayaayo dee wixii la doonaya heshiiska lagula galayba mar hadduu garan waayey kani bal ha ka baxo way wasaqada min alxisbi alaakhari waaxidun dee qoladii kale lafdeeda mid baa isna ka dhici isaga qaabilaya si ay dee tiradii isu leekaato waa inuu ayagana mid ka baxaa isagii waa wa fii butlaani lbaaqi haddaba intii soo hadhay sideebaa la odhan inta soo hadhay inay burayso waxaa ku sugan qawlaa asafa qawlaa tafriiqi safqa labadii qowlee kala geynta shayga la iibiyey shay bannaan iyo shay aan bannaanayn shay uu leeyahay iyo shay aanu lahayn qofkii isku wada iibiyey waataynu kitaabulbayc ku soo marnay yacni laba qowloo midna lahaa intiisa ama inta bannaanna wuu ku ansaxaya inta kalena kuma ansaxayo adhar ahayd iyo qowlaha wuu isla wada burayaa marka halkanna dee adharku waxa weeye waa la kala geyno intan baaqigaana wuu ku ansixi kaana wuu ku buri fa in saxaxnay caqdigii haddaba inta baaqiga waynu saxeexnay falahum jamiican alkhiyaar dhammaantood door bay leeyihin fasaqaan iyo inay banneeyaan ayna dee meeshii waxaa soo galay waxaa laga yaabaa dee inuu ninkan isku halaynayo markaa inay fasaqaan bay leeyiin mar haddii ay caynkaasi dhacday fa in ajaazuu haddaba haddii ay banneeyaan caqdigii wa tanaasacuu ay ku doodaan fii manka yasqutu dhacaya bedelahu kaa bedelkiisa fasada alcaqdi caqdigii waa fasahaadaya waxau sheekhu yidhi haddaynu saxiix yeelnay caqdigii oynu qowlkii adharkaa ku soconno horta dhammaantood khiyaar bay yeelanayaan haddaba fayna jaaso hadday yidhahdeen caqdigii sidii baynu ku wadaynaa bay yidhahdeen wa tanaasacuu waxaanay ku doodeen fii man yasqudu bedelahu ka dhacaya qofkii dhacayey ee kaa caqdigii uu ku buray u dhacayay bay isku qabsadeen fasada alcaqdu caqdigii waa fasaayile lama wadi kare anna bixi maayo anna bixi maayo markay isu soo taagto dee meeshiina iyadoo la kala badan yahay la wadi kari maayo marka caqdigiiba wuu fasahaadayaa laakiin waxay leeyihiin hadalkaasi waa marka la yidhaha mid ibhaam mubhama ayaa dhacaya marka la yidhaah weeye laakiin sida ay sheegeen rag fara badani sida ay sheegeen oo madhabka ah waxay leeyihiin ka dhacaya mubham maaha ee ninkan markuu cugtay waxba garan waayey ka kale kii muqaabilka u ahaa ee ku xigay ee isna lala cugtay ilaa kanaan cugtay ay anna kanaan cugtay bu odhanayaa laba laba isu qaabilsan yihiin kii uu la cugtay baa dhacaya bay leeyihiin ee mubham uma dhacayo markaa masaladan sheekhu ka hadlaya waxay yidhahdeen waa marka muqaabilkiisi ba la garan waaye la isdhex qado warawalkeebuu ahaaye la yidhaha waxay isku khaldamaan weeye haddii saa la garanayo dee kii unba u dhacayo haddaba wa fii man yasqutu fii manka yasqutu dhacaya bedelahu xaalu yahay kaa bedelkii bedelahu ama fii man yasqutu ku dhacayo bedeluhu bedelkiisu ku dhacayo waxa yani ujeeddadu waxa weeye kan caqdigu ku fasaaday ka ka baxaya halkiisii muqaabilkiisi in baa loo jeeda waidaa nadara markuu badiyo xisbun qusiba almaalu maalkii bixasabi lisaabati lahelidda ayaa loogu qaybay waqiila wax libisawiyati baa loogu qaybay wuxuu sheekhu leeyahay hadday kooxi badiso haddaba kooxdii badisay bal toonba ka soo qaadinay ahaydoo xoolihii dee meesha loogu talagalay qaadatay seebaa loo qaybinaya iyaga laftoodii qusimal maalu maalkii waxaa looga bixasabi lisaabati waar imisaad la heshay hebel anugu saddex baan la helay intoodaa loo dhihi adigu midhba lamaad helin halkaa iska fadhi baa la waqiila bisawiya qiilna wuxuu leeyahy war may madax kakow baa loogu qaybinaya shaksi keliya laga soo qaadayaayo madax kakow baa loogu qaybinayaayo rawdaana markaa sidaas ayay markaa ku saxiixiyaan wayushrad waxaa la shardiyaa fi lisaabati almashruudati lahelidda la shardiya an taxsula binad waa inay caarada iyo afka ku xasishaa ee falow talifa haddaba hadduu dhinto watarun dee xadhig baa go-ay aw qawsun ama qaansad aw carada shay-un ama shay baa ka hor yimid insadama bihi sahmu uu leebkii ku dhacay yacni hirdiyey waa asaaba markaasuu meeshiina ku dhacay xusiba low waa loo xisaabin wa ilaa haddii keen lam yuxsab looma xisaabinayo waxau sheekhu yidhi waxaa la shardiyaa lahelidda waxaa loo shardiyaa laheliddan la shardiyey waxaa loo shardiyaa an taxsula binnadr waa inay afku ku xasishaa maxaa yeelay dee waa ka mutacarafka waa inuu wixii afka ugu dhacaa haddii uu islaba rogo u dabada ku dhufto ama dhinaca ugu dhaco dee markaas iyada taa la helid la odhan maayo marka waa inuu afka la helaa binadli waa carada haddaba wuxuu sheekhu leeyahay falow talifa masalan marka la ganayo dee waxyaali ku imanayay ee ama laga jarayo qofka ama loo xisaab amaan loo xisaabinay baadaan gelin wuxu uhi falow talifa watal markuu qaansadii isagoo dee isla kala jiidaya ayaa xarigiiba go-ay bahalkiina waa booday aw qawsun ama qaansadii-baa dee marka la soo jiida waa tan isku soo yar xaggan iskaga soo yar dhawaatee qaansadii baaba kala jabtay aw carada shay-un ama leebkii halkaasii ordaya ayaa shay u soo banbaxay in sadama bii sahm uu leebkii ku dhacay waa asaaba iyadoo intaasoo masale jirto haddana qaradkii la helay isagoo sidaa ama xadhiggii u kala go-ay ama qaansadiiba u kala jabtay ama uu wax kusii dhacay ayuu haddana bartii la helay xusiba lahu taa waa loo xisaabinayaayo dee waxay ku tusinaysaa iyadoo waxaa soo dhami jiraan ninkani inuu nin aada u shiishihana yahay weliba shi tuuriyadiisuna ay awood leedahay bay ku tusinaysaa waa ilaa haddii kale uu la waayo hadduu la waayana lam yuxsab calayhi loo xisaabin maayo waa la soo celiya baa la odhan hadduu markii labaad ahay taasi waagama qurunta weeyaan u soo celiye hayl cudurdaar baa meeshii yimi markaa wuu soo ceshanayaa walow naqalat iriixu hadday dabayshi rarto alqarada bahalkii lagu dhugtamayayba dabayl baa tuurtay taasaaba mawdicahu bartiisii buu leeyahay xusiba lahu waa loo xisaab wa ilaa haddii kale fara yuxsab loo xisaabin maayo calayhi waxau sheekhu leeyahay haddii markii bahalkii leebkii la ganay ayaaba dabayli ka tuurtayba meeshii wixii lagu dhugtamayay fa asaaba mawdicahu leebkii dabeed bartii uu ku yaalay ayuu qabsaday xusiba lahu waa loo xisaabin maxaa yeelay liannahu hadduu bahalkii meesha ooli lahaa uu ku dhicilaa baa la leeyahy markaa taa waa loo xisaabinaya wa ilaa haddii kale oo dee meel kale uu derderayba bahalkiina dabayl baaba meeshii ka qaaday fala yuxsab caleyh loo xisaabin maayo markaa loo xisaabin maayo markaa waaye walow shurida haddii la shardiyo khasquna ayaa la shardiyey fataqaba wuu dalooliyo watabata waa ku sugmoo uma saqada markaasuu dhacay ow ama laqiya salaabatan adayg buu la kulmoo fasaqada markaasuu dhacay cusiba lahu waa loo xisaabin buu yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii marka horeba lagu heshiiyey khasqi khasqi oo ahaa dee inuu ku dhaco oo mudo oo isku taago oo laga soo jaro sidaasaa marka horeba shardigu ahaa kaasaa la shardiyey fataqaba wuu dalooliye dabeed wa habata waana kusii sugnaa intii la soo gaadhaya buu uma saqada dabeedna ka dhacay aw laqiya salaabatan ama dee meel adag adag adag buu la kulmayoo wax ku jireenoo fasaqada markaasuu dhacay xusiba lahu waa loo xisaabin maxaa yeelay dee wax gabood fal ah ayaanu qofkaasi samaynin haddiise dee yar xangarfashiye waxaa ku sameeyo kaasi qofkaasi ma noqonayo wallahu aclam kitaabul aymaani waxaa dhaaraha la yidhaha yuu kitaab yahay marka aymaan waa jamcu yamiin yamiin ayaa aymaan lagu jamciyey markaa xagga luqa ahaan waa gacanta midig baa la yidhaahdaa waxaa haddaba gacantii midigee dhaarta loogu idlaaqayaa baashi berigii hore ayaa markay dhaaranayaan ayaa mid waliba ka kale midigta u qaban jiray sidaasaa yemiin loogu magacaabay markaa xagga isilaaxa ama sharciga marka laga hadlayo yemiinta waxaa la idhaha taxqiiqu amrin gayri haabitin taxqiiqu amrin ayru haabitin maadiyan kaana aw mustaqbalan nafyan aw ihbaatan taxqiiqu amrin gayri haabitin waxa weeye xaqiijin arrin aan sugnayn la xaqiijinayo ama shay maadi oo tegay haada ama shay mustaqbal oo soo socda haada ama wax la nafyinayo oo la reebaya haada ama wax la sugaya haada ama run haata ama been ha ahaato taas ayaa la yidhaahdaa marka waxaa baabkan ama kitaabkan u asalay aayad qur'aaniya si aayadda ilahay leeyi laa yu'aakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum ilaahay idinku qaban maayo dhaarta laqwiga ah ee aan waxba looga jeedin waxaa kaloo ilahay yihi in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa iimaanihim hamanan qaliila wuxuu goodiyey kuwa iibsanaya ilaahay ballankiisa iyo dhaarahooda lacag yar dhaafsanaya axaadiis baa ayana ku soo aroortay rasuulku laa wa muqalliba alquluub laa wa muqalliba alquluub buu ku dhaaran jiray allah qalbiyaalka gediya ayaan ku dhaartay buu odhan jiray wallahi laaqzuwanna qurayshan wallahi nimankaa qurayshid waan ku duuli doonaa buu idhi laa waa musarifa alquluubna wuu odhan jiray markaa yemiin iyo qasam iyo ilaah iyo xalaf waa alfaad mutaraadif ah oo isku dhow dhow waxa uu sheekhu markaa yidhi laa tancaqidu ma guntamaysa dhaarti ilaa bidaati illahi tacaala ilahay daatadiisa mooyaane ow sifatin lahu ama sifo uu leeyahay mooyaane ka qowlihi waaba isagoo yidhaha wallaahi wa rabbi alcaalamiina waalxayi ka nool aladii laa yamuutu aan dhibanaynin wamanka nafsii biyadihi gacantiisa ay ku jirto iyo wa kulli ismin magac kasta oo mukhtasin bihi ku gaara subxaanahu wa tacaala wala yuqbalu lamana aqbalayo qowluhu hadalkiisa lam urid bihi lyamiina dhaar ulamaan jeedin hadalkiisa uu yidhahdana la aqbali maayo waxau sheekhu yidhi dhaari ma guntamayso ayada oo lagu dhaarto oo la cuskado ilaahay daatadiisa mooyaane ama sifo iyo tilmaan ah la leeyahay in lagu dhaarto mooyaane ama daatadiisa lagu dhaarto ama sifo iyo tilmaan u leeyahay lagu dhaarto mooyaane ma ansaxayso oo waa maxay dee waa isagoo yidhahda wallaahi yacni waxaasaan samayn doona ama waxaa maan samayn wa rabbi alcaalamiin caalamiinta kii rabbigooda ahaa ayaan ku dhaartay makhluuqaadka kii maaligooda ahaa walxayi aladii laa yamuut waxaan ku dhaartay allah aan dhimanayn waman nafsii biyadihi kay nafdaydu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay wa kullu ismin mukhtasin bihi subxaanahu watacaala iyo magac kasta oo isaga u gaar ah oo aan ka ansheeginaa sida ilaah maaliki yowmi ddiin waladii acbuduhu waladii asjudu lahu ereyada noocaasihi waa dhaar maxaa yeelay waxay ku gundaday dee cid ay xurmadiisuna weyntay daacadiisuna ay laasim tahay mar haddii aynu nidhi dhaari waxay ku guntantaa un magaca ilaahay ama sifo uu leeyahay daatadiisa ama magacu isagu ama magaciisa ama sifo uu leeyahay bay ku guntantaa mar haddaynu nidhi waxaa halkaa ku baxaya makhluuqaadkii kale in aanay dhaari ku guntamaynin nebiga iyo jibriil iyo malaa'igta iyo kacbada iyo aabbaha iyo geela iyo waxaasoo dhan xilaha iyo waxaasoo dhan mindhaar maaha nebiga waa la yska yidhaahdaa dee waxaan xilaa la yidhaahdaana innaga xaggeenna dhaa magaca ilaahay waabuu ka weyn yahayba uu ka adegyeyba imanka dadkan haddii toban wallo loo maro badidooda ma aqbalayaan hadduu se naagta ayaa wax soo qaado waxa la odhaa naga dhaqaajiy oo runtii baa la odhanaya marka magaca ilaahayba dee taas ayaa inagala weyn beri baan laba islaamood isu dhaariye tashow loo dha la dhaar loo dhaaranayo yar suufiyadahay ayaa tidhi may may gaadhin weli dhaartii dhaartii dumarkaad ka tagtay bay tii markaase naaduley waxa oo dhaarta dumarku maxay ahayd waxay tihi wa waxaa tihi ama waa ti rimaygu kaa soo dhacaadhay bay tihi marka waxyaalaha kale ay nagala weyn ilaahay magaciisa rasuulkuna sala allahu alay waslam wuxu yihi xadiis saxiixaynka in allaha nahaakum an taxlifuu biaabaa'ikum faman kana xaalifa falyaxlif billahi aw liyasmut ilaahay wuxuu idinka nayinaya inaad ku dhaarataan aabayaashiin iyo wax kalato qofka dhaaranaya ilaahay ku dhaarto ama ha aamusa man xalafa bigayri illaahi faqad kafar oo faqad ashrak qofka ilaahay cid aan hayn ku dhaartaana dee waa gaaloobay ama waa shariikeed waayo dhaartani waa weynayn ilaahay baa weynayntaana leh marka ciddaa kalead ku dhaaraysa dee waa cidaad weynaynayso aad qadarinayso waxa uu sheekhu yidhi walaa yuqbalu qowluhu lam urid bihi lyamiina la aqbali maayo haddii uu yidhaahdo isagoo wallaahi iyo warabbi alcaalamiin walxayi aladii laa yamuut isagoo ereyada noocaasa ku